bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo raadica dalsan ee muqdisho
qodob qodobada ugu waaweyn eed ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka ah bannaan bannaanbaxyo waaweyn oo ka socda deegaano ka tirsan maamulka somalilan iyo internetkoo laga jaray
wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo fariin u diray axsaabta mucaaradka
madaxweynayaasha soomaaliya iyo uganda oo kala socda heshiisyo cusub oo dhinaca ganacsiga ah
bulshada deegaanka balamba leh ee waqooyiga gobolka galgaduud oo si isku tashi ah u dhisanaya karoon diyaaradeed
madaxweynaha maamulka galmudug oo tababaro fare ciidamo ka tirsan booliska maamulkaas fariinna u diray laamaha amniga ee galmudug
dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo sheegay in weeraro cirka ah ay la beegsadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
warka dhinaca dibadda ahna waxaad ku dhegaysan doontiin
f b i-da maraykanka oo gurihad joogta sarkaal xubin ka ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan faahfaahinta qodobadii aada maqasheen oo dhan warka maantay anigoo maad nuure axmed iyo waxaan la socodsiin doono salaamaan cabdaala
aynugu bilowneh dhegaystayaal banaanbaxyo waaweyn ayaa waxa ay ka socdaan qeybo ka mid ah deegaanada somalilan sidoo kale internetkii maamulkaasi ayaa hawada laga jaray banaanbaxyo xoogan ayaa saaka ka socda magaalooyinka somalilan waxaana isku soo baxyada dadweyne ee kala duwan oo kasooama kasoo horjeeda madaxweynaha talada haya ee muuse bixi cabdi kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka kuwaasi oo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah xukuumadda talada haysa waxaana horay banaanbaxyadaasi ugu dhawaaqay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin hargeysa iyo burco ayaa lagu soo waramayaa in banaanbaxin banaanbaxu uu ka socdo waxaana muuqda waxaana muuqaalo iyo sawiro la baahiyey ay muujinayaan dadweyne aada u fara badan oo wadooyinka ku banaanbaxaya kana soo horjeeda nidaamka hadda talada haya ee uu hogaamiyo madaxweynaha madaxweynaha maamulkaasi muuse bixi cabdi mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa qayb ka ah banaanbaxa oo horkacaya waxaanwaxaana dhaawacyo ama dhaawac uu soo gaaray mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani xili uu qayb ka ahaa dadka banaanbaxa korbood ama horboodayay dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda ay amartay in shirkadaha isgaarsiinta internetka hawada ay ka saaraan sidoo kalena ciidamo aada u fara badan lasoo dhoobay wadooyinka qaar kuwaasi oo dadka shacabka ah u diidaya inay wadooyinka banaanbaxa ay ku sameeyaan weli waxaa socda diyaargarow hor leh oo deegaanada kale ee ka baxsan caasimadda hargeysa ay iyaguna isku diyaarinayaan banaanbaxa waxaan la filayaa in ay sii kordhaan banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin ayaa isna waxa uu fariin ama mucaaradka u diray fariin uu inta badan uga soo horjeedo ama uu xooga ku saarayo banaanbaxyada iyo rabshadaha ka dhasha in mas-uuliyaddooda ay qaadi doonaan golaha xubnaha ee asxaabta mucaaradka mar uu la hadlayana axsaabta mucaaradka banaanbaxyada ay maanta ay ku baaqeen inuu dhacaan hadalladiisa waxaa ka mid ah
waxaa ka reeban banaanbaxayaasha inay ka gudbaan xarumahaas loo cayimay ama loo xadiday madaxda labada xusbi waxaa lagu wargelinayaa inay ku ilaaliyaan banaanbaxayaasha goobaha loo cayimay haddii ay banaanbaxayaashu ka gudbaan goobahaas loo cayimay mas-uuliyadda banaanbaxaas waxaa qaadi doona madaxda axsaabta mucaaridka waxaa weeye mucaaridku waajibbay ka saaran dowladda iyo xukuumaddana waajib baa ka saaran wasaaradda daakhiliga iyo ciidanka booliiska waxa ka saaran waxa weeye wasaaradda daakhiliga iyo booliisku in ay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada iyo nidaamka mudaaharadayaasha kana ilaaliyaan ciddii iyaga kusoo xadgudubtan isla mar ahaantaana ku ilaaliyaan inaanay iyagu xadgudbin madaxda labada xusbi mucaarad waxaa mas-uul ka yihiin wax allaaliya wixii gef ah iyo wixii mudaraha ka imaada mudaharadayaasha
madaxweynayaasha dalalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka uganda ayaa kala socda heshiisiyaal dhinaca ganacsiga sida uu ku faahfaahinayo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey madasha iskaashiga dhaqaale ee soomaaliya iyo uganda ayaa ka warbixiyey fursadaha iyo kobaca dhaqaale ee labada dal ay ka faa-iidayaan hirgelinta iskaashiyada ay wada gaareen iyo xaqiijinta isdhaafsiga ganacsiga iyo badeecadaha madaxweynaha ayaa dul istaagay guulaha laga dhaxlay heshiiskii dhexmaray soomaaliya iyo uganda sanadkii labada kun lix iyo tobankii oo horseeday inuu kobco isdhaafsiga dhaqaale ee labada dal fududeynta socdaalka iyo duulimaadyada tooska mataanaynta jaamacadaha iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo amni isagoo uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka uganda martigelinta madashan furitaanka shirkan oo ay wadajir u guddoomiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni ayaa ganacsatada labada dal waxa ay ka arinsadeen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka dhallinyarada xoojinta fursadaha haweenka dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay warshadaha iyo hanaanka maaliyadeed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdiqaadir cali dige ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka arinsadeen kor uqaadista maalgashiga iyo dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay inta lagu guda jiray madasha ganacsiga soomaaliya iyo uganda ayaa waxaa heshiisyo kala seexday wasiirka ganacsiga soomaaliya iyo dhigiisa dalka uganda waxaa sidoo kale heshiisyo kala seexday rugaha ganacsi ee labada dal kuwaasoo ku saabsanaa fududeynta ganacsiga iyo isweydaarsiga khibradaha ugu dambeyntii labada madaxweyne ayaa faray wasiirada labada dal xaqiijinta heshiisyadan iyo talooyinka kasoo baxa shirka ganacsiga soomaaliya iyo uganda si loogu kuurgalo horumarka laga gaaro hirgelintooda loona sahmayo dhinacyo kale oo labada dal ay iska kaashan karaan shirkani oo uu taabagelintiisa gacan weyn ka qaatay bangiga salaam somaali bank ayaa inta uu socdo waxaa doodo ganacsi oo furan yeelan doono shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee soomaaliya iyo uganda iyadoo sidoo kalena ay shirkaduhu qaadan doonaan kulamo gaargaar ah oo ay isku xog weedaarsanayaan kuna lafagurayaan fursadaha maalgashi ee labada dal ka jira cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
aada u mahadsan yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir markana bulshada deegaanka balanbaleh ee waqooyiga gobolka kalkaduud ayaa isku tashi oo ayaa isku dashi ama ayaa isku dashi u dhisanaya ku dhisanaya karoon diyaaradeed oo degmadaasi ay leedahay sida warkan uu nagu soo diray waryahena cabdisayiid maxamuud dhismaha garoonkan waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee ka fulaya degmada banambale ee gobolka galgaduud taasi oo hirgelintiisa ay leeyihiin bulshada magaaladan oo iskutashi bulsho iyo isxilqaan ku fulinaya mashruucani wejiyo kala duwan ee bulshada deegaanku soo marsiiyeen hirgelinta iyo kamaradhelinta hadafka ah in degmada hesho garoon diyaaradeed ayaa haatan maraya meel fiican caaga weynaha guddoomiyaha guddiga dhismaha garoonka gacanta ku haya buulla caafi iyo nabadoon khaliif dirir ayaa sharaxaya heerka uu soo maray dhismaha waxa ayna codsadeen doorkii dowladnimo
hadda shaqadiisa socotay waa toban bilood tobankaa bilood runtii sistamyo kala guduwan oo badan buu soo maray lacagta ku baxdayna waa boqol iyo afartan iyo labo intaas waa sistamka hore iyo wuxuu soo maray iyo shaqooyinkii la qabtay haddana waad arkaysaanoo wuxuu marayaa finalkii wixii baahidii loo samaystay uu ku qaban laha ku dabooli lahaa buu marayaa wuxuu marayaa qayb dhagaxii la fidiyey oo ay u hadhay juwaynbes iyo rulladii iyo qayb jaygii uu yaallo oo u baahan in la fidiyo iyo jay kale oo meelaha laga shaqaynayo lagu buuxbuuxiyo waxaan rabaa inaan la wadaago dal iyo dibadba ayraboorka baahidii hadda yacni uu dhiman yahay oo ku shaqbilaaba lahaa way muuqataa waxaannu rabnaa markaan soo koobnay oon soo aan soo waxaynay waxaan is leeyahay lacag ugu badnaan konton kun ilaa afartan kun lacag udhaxaysa ugu yaraanna afartana ugu badnaanna kontona baa shaqadii loo idmaday yuu ku shaqaynayaa hadda haddii la yidhaahdo waxaa ka dhiman toban beri oo shaqo ah iyo lacagtaasaan sheegay waa markaanu meel kastaba ka istaagnay afartan ilaa konton lacag udhaxaysa baanu u baahannahay waxaan codsanayaa markaas si lacagtaas inaan helno iyo haddii alla kuu sabangol yahay hawo galmudug iyo haddii alla kuu sabangol yahay dowladda federaalka iyo dee inta wanaagga jecel aanu ka helno lacagtaas haddii alla yidhahdo cid kasta oo danaynaysa waxaan ugu baaqaynaa dowladda cusub iyo haddii alku hay-adaha caalamiga ah inay nagala qayb qaataan ayraboorka oo inta ka dhiman ay nala kiciyaan oo haddii alku sabaq leeyahay ay qaybta ay ku leeyihin ay ka qaataan baan ugu baaqaya haddii ala yidhaahdo baaqa aan dirhayaa aniga wuxuu yahay waan u dirhayaa xildhibaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug baan u dirhayaa baaqaan maanta dirhayo oon garoonka degmada balanballe ka dirhayaa wuxuu yahay iyo wasiirada waxaan baaqaan u dirhayaa wuxuu yahay garoonkii meel fiican buu marhayaa wuu dhammaaday wax yar baa u dhiman oo israacin ah lacag konton kun iyo afartan kun u dhaxaysa iyo shaqo toban beri aha u hadhay waxaan leeyahay xildhibaanada iyo wasiirada waxaan leeyahay ha laga qayb qaato sumad baa qormaysa dad ka soo muuqday oo wax badan ka qabtay baa jira oo dhaqaalo iyo af iyo adinba wax uga qabtay baa jira iyo dad inta dhaqaalo isku qoray aan waxba ka bixinin waana loo soo noqon doonaa degmada iyo deegaanka waa loo soo noqon doonaa waxaan leeyahay dadka xildhibaanada iyo wasiirada iyo siyaasiyiinta roonkii degmada balanballe waa dhammaaday waana taariikhduna waa qormaysaa
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maantii tababar u furay ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka galmudug fariina u diray laamaha amniga maamulkaasi madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoori wafdi uu hogaaminaya oo subaxnimadii hore ee maantii gaaray magaalada cadaado ayaa tababar u furay dufcaddii koowaad ee ciidanka booliska maamulka galmudug tababarkan ayaa maanta si rasmi uga bilowday dugsiga tababarada ee duleedka magaalada cadaado ku yaal ee gobolka galguduud madaxweynaha ayaa kula dardaarmay cutubyadan khudbaduu u jeediyey in tababarka u furma ay ka faa'iidaystaan sidoo kale saraakiisha ciidamada gacanta ku haya ayuu ku amray wasaaradda arrimaha gudaha diyaarinta ciidamadan loo carbinayo wuxuuna ugu baaqin saraakiisha tababarada siiyaan dhammaystiran cutubyada dhammaanba adeegyada ay u baahan yihiin si ay uga mid noqdaan ciidanka booliska maamulka galmudug ugu horeyntii goobta ciidamada tababarka loogu furaya waxaa ka hadlay guddoomiyaha cusub ee magaalada cadaado faarax diriyo warsame wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug taliyaha ciidanka booliska galmudug iyo wasiiro kale madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo soo dhawaada kusoo dhawaada degmada cadaado kusoo dhawaada xarunta tababarka ciidanka booliiska ee degmada cadaado waxaan kaga mahad celinaynaa dhimaashada iyo soo booqashada xeradan aad soo booqateen iyo furitaanka ciidamadan dafcadii ugu horeysay ee tababarka loogu sameeyo degmada cadaado ayaan idinku soo dhaweynaynaa waana idinkaga mahad celinaynaa in aad markii ugu horeysay degmada cadaado ay nasiib u yeelato in lagu tababaro ciidanka booliiska oo xarun tababar ee laga daafuro saakay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa mudan madaxweyne maantay waa maalin farxadeed waxaa noo diyaaray ciidankii boliiska galmudug oo la raba in maantay akademiyada boliiska galmudug ee cadaado lagu daafuro tiro afar boqol oo askari oo hordhaca ayaa maanta meeshan kugu diyaaray iyo macallimiintoodii oku soo dhoweynaynaa adiga iyo wefdi oo kula socda madaxweyne muddadii halkaan aan joognay oo ciidanka aan qoraynay ciidanka waxaa ka mid noqday rag oo ay ka mid yihiin dhallinyaro u badan hubkoodii wata boosashkoodii wata waxay diyaar u yihiin tababar waxay diyaar u yihiin difaaca dalkooda waxay diyaar u yihiin wax walba oo awaamiir ah ee la siiyo madaxweyne dadkaas ama ciidankaas waxaa ka soo dhex baxay aqoon-yahanno oo ay ku jiraan naarsis dad aqoon leh ciidan isku aadan waxaa farxad noo ah madaxweyne ee macallimiintii oo tababaraysay oo ah macallimiinta ugu sarreysay aqoontoodii hadday noqoto maadiga iyo diinta intaba ka dhisan
macallimiintu waxay u kala baxaan kuwa garoonka iyo kuwa casharada bixinaya labada qayboodba way ku dhan yihiin aad baan ugu faraxsannahay inaad noogu timaadid tababarkana aad noo furtid mudana madaxweyne Ee, runtii maanta galmudug waxay u tahay maalin weyn annaga oo hannaankii dimuqraadiyadda qaadannay iyadoo ciidamadeedii tababaranaysa amniga Een, ma aan loo kala marayn saraakiishii iyo madaxdii galmudugba madaxweyne intaasaan kugu soo dhowaynaynaa waad mahadsanta ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlay goobta ciidamada tababarka ugu fura ayaa xusay in baahi weyn galmudug u qabta ciidamada maantay tababarka uga furmay duleedka magaalada cadaado madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada gacanta ku haysta ee tababaraya iyo ciidamada qaadanaya leeliyadan ugu baaqay in wakhtiga sida ugu dhaqsiyaha badan looga faa'iidaysto waxaan marka hore u mahad celinayaa saraakiishii iyo mas-uuliyiintii u xil saarnaa tababarka dugsigan ee soo qabanqaabiyey ee soo diyaariyey ciidankan quruxda badan ee halkan tababarka uga furmayo sida ay waajibaadkooda u guteen sida ay u soo xuleen dhallinyaro loo tababarayo ciidanka booliiska galmudug waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa ciidanka u soo diyaargaroobay inay tababarkan halkan looga furo dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan
waayahay codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor waxaana ugu dambeeyey warbixintii waryaheena mahad nuure axmed dhinaca kalena haddii aan eegno dowladaha soomaaliya iyo mareykanka ayaa sheegay in weeraro cirka ah ay la beegsadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa daliska ciidamada mareykanka ee africom ay saddex weeraro oo cirka ah ay ku dileen ama ay ku qaatay al-shabaab duqeymahaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya qiimeynta eh, hordhaca ah ee dowladda soomaaliya iyo daliska africom ay ka soo saareen howlgalladaasi waxaa lagu sheegay in lagu dilay afar xubnood oo ka tirsan al-shabaab waxaana intaasi ay ku dareen inuusan jirin wax khasaare ah oo dad- oo dadka rayidka ah kasoo gaaray duqeymahaasi ciidamada mareykanka ayaa loo fasaxay in ay duqeymahaasi ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qoraal ka soo baxay ama qoraalka ay soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo daliska mareykanka ee africom ay ma ay qaadeen tallaabooyin waaweyn si looga hortago waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah kuwaasi oo ka duwan ama een, kuwaasi oo ka duwan weeraradii hore oo ay la beegsan jireen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
ugu dambayntiina f b i-da ee dalka maraykanka ayaa ku raad joogta sarkaal xubin ka ahaa ciidamada ilaalinta ee kacaanka dalka iiraan waaxda cadaaladda dalka maraykanka ayaa sheegtay in sarkaalka u dhasha dalka iiraan ee lagu soo oga dacwad la xiriirta inuu doonayo inuu dilo ama qaarijiyo john borton oo ahaa la taliyihii hore ee amniga qaranka xilligii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka trump taasoo la malaynayo inuu doonayo in dilkaasi uu fuliyo isagoo u aargudayo weeraro dhinaca cirka oo dowladda maraykanka ay ku dileen jenaraal sare oo awood badan ku lahaa dalka iiraan hay-addan dambi baarista ee maraykanka ee f b i-da ayaa haatan ku raad joogtay inay soo xirto sarkaalkaasi oo lagu magacaabo sharmaan waxayna sheegtay inuu xubin ka yahay ciidamada ilaalinta ee kacaanka dalka iiraan dacwada ogayaasha ayaa sheegay in falkan uu yahay mid u badnaa argudasho ee la xiriira weeraradii ciidamada maraykanka ay ku dileen bishii janawari sanadkii laba kun labaatan iyo laba jenaraallo ka tirsan ciidamada cirka ee dalka ciraaq guud ahaanba warkii raadiyaha dalsan aad ka dhagaysanayseen maalinimadan inta ayaan kusoo gabagabanaynaa khiyaaray warkan war la mida intaa kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel